haddii aysan marka puntland arrintaa ka noqon raaligelinna ka bixin waxaa imaanaysaa xilliga madaxweynuhu ku dhawaaqo afar shan iyo afar iyo labaatanka bisha soo socota maanta shan iyo tobnaad inaan wax gobolada dhexe ka yimaada boosaas u gudbin waxaa imaanaysaa aeroboortka kaalkacay inuusan furnaan arrintaas ayaan ka digayaa inaysan dhicin intaa hadday dhacdana haddee dhibaata dadka iyo dalka way ugu jiraan waxaana mas-uul ka noqon doona mas-uuliyiinta puntland hanqaltaagga marka puntland maam puntland u hanqaltaagayso inay kusii darsadaan garoomadii galmudug waa wey waxa dhibaatada keenaya waxa caqabada keenaya anagu cunaqabatay inaan kusoo rogno reer puntland diyaar maaha dhammaan wixii mas-uul ah oo xilka saaran yahay arrintaan waa u gudbinay inta madaxweynuhu qabtay baana jawaab ka sugaynaa hadii ilahay qadaro